bismi illaahi araxmaan iraxiim warkaasi sidaa aada u sheegteen weeye laakiin waa toddoba meere baa la yidhi toddoba meere ama planet shabaha oo u eg dhulkan aynu ku noolnahay kuna wareegaya cowcab ama maxaan ku rahday xidig qoraxda oo kale ah sida yacni solar systemka ama hanaankan qorax raaca ah waxaa la yidhaahdo ay ugu wareegaan cadceedda waxaa markaa la leeyahay waa hay ku habboon yihiin sida loo malaynayo ama astaabaha iyo amaaradaha ilaa iminka laga arkay waxaa dhici karta inay biyo fadhiyaan ama xitaa biyo qulqulaya sida yani dhulka kan aynu ku noolnahay oo markaa daruuro iyo roob iyo arrimahaas oo dhamme ay suuragel yihiin waxaase jirta fogaanta ay inaga fog tahay aye ayaa yaab laho waxaa la leeyahay waxay inoo jirtaa wax la yidhaahdo afartan sannadood oo yacni ah qiyaasaha iftiinka ama leedhka lagu qiyaaso macnihii waxa weeye haddii la doonayo halkaa in la tago in ay qaadanayso muddo toddoba boqol iyo konton kun oo sanadooda in halkaa lagu gaadho aan yacni socod ama yacni hayaan geedi toddoba boqol iyo konton kun oo sanadood qaadanaya in lagu gaadhi karo marka la eego qalabka iyo cilmiga iyo technolojiyada iminka aynu haysano marka waxa weye waa duni kale oo aan markaa xidhiir ina dhex mari karin sida ay kasoo baxaysa markaa tilmaamaha iyo masaafada inoo jirto
duni kale maaha waa caalamkan iyo kownkan aynu ku noolnahay waxaa jirta ilaahay subxaana watacaala inuu inoo sheegay inay jiraan sabca samaawaatin dibaaqan toddoba samo ama toddoba cer oo sida dabaqadaha u kala sarreeya tan ugu dhowena waxa weeye asamaa addunya tan ugu soo hoosaysa ama ugu sokaysa waa taa iminka lagu wareersan yahay ee laleeyahay marna toddoba boqol iyo konton kun oo sanadood baa loo sii soconaya qaarna laleeyahay waxaaba loo soconayaa boqol bilyan ama boqol kun oo milyan oo sanadoodii in ka badan haddii lasanado ha la tago intaasoo dhamme waa asamaa addunya waa tan sokee inoo muuqata ee la yidhi ilaahay waxaanu ku quxinay xidigo walaqad zayanna samaa addunya bimasaabiixa yani fawaniis ama ma garanaysaa tireegiyo xidiga ah lixda kalena oo ka tirshanaya marka yani waxa weeye aqoonta ibni aadamku waxay koobi karto iyo caqligeennan yani awoodiisu ay soo sohodintiisu kooban tahay wuxuu koobi karo maaha marka qur-aanka oo kale ilaahay sidoo kale subxana watacala wuxuu ku sheegay in toddoba dhul ay jiraan dadka qaarkood baa markay warkan maqleen toddobadan meere ay naasa ay sheegtay oo kale hay-addan sahanka hawada sare ee dalkan maraykanku qaarkood baa yidhi ina xidhiir ma ka dhexayn karaa labadaas oo kale oo toddobadii dhul ee eebba sheegay oo kale waxa weeye ilaahay wuxuu abuuray sabca samaawatin min alardi mislahunna suurat talaaq aakhirkeeda markay ku dhamaanayso ayaa ilahi ku sheegay toddoba samo iyo toddoba dhul oo u dhigma ama yacni toddoba qabeed oo dhulkan iminka aynu ku noolahay oo u dhigma ma garanaysa toddobadaa samo waxaasoo dhammina waxa weeye wax dee iska mala ah marka la eego tafsiirka ibni aadamka qolyahan iminkale waa toddobadii arlo ama dhul ee ilaahay qur-aanka ku sheegay maaha wax yacni lagu dhiiran karo ama lagu odhan karo jasmi la goyn karo la odhan karo way tahay waxa uun halkaa inooga caddaanaya awoodda ilaahay subxaanahu watacaala creative power of allah ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa abuuriin wax ku abuurayo ama ku abuuray ama ku abuuro yacni ayaa halkaa inooga caddaanaysa iyo soo koobnaanta iyo taagdarrada aqoonta ibni aadamka uu leeyahy wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila baa ilah yidhi waxaa jira marka cilmiga hawada sare laga hadlayo dad badan ayaa inta badan waddamada reer galbeedka hoggaanka u haya inay wax badan ka sheegaan hawada sare oo kale inkastoo dalka imaaraatku dhowaan laftigiisa uu lahaa sanadaha soo socda waxaa laga yaabaa in dee hawada sare ay sahan u tagaan markaad eegtid cilmigan hawada sare iyo diinta islaamku xidhiir ma ka dhexayn karaa in bini aadamku intuu meelahaas oo kale tago dayaxa guudkiisa tago oo kasoo warramo waxa weeye ismaaciil egidda iyo halka la gaadhi karo iyo halka la gaadhaya waxa weeye wax ku xidhan yani awoodda ilaahay subxaanahu watacaala ibni aadamka wax badan baa loo sakhiray ilaahay waxa uu sheegay ibni aadamka samooyinka iyo dhulkaba inuu isaga u sakhiray haddii alla u ogolaado waa gaadhi karaan meelaha qaarkood meelana waaba gaadhan da waataan matalanaa nimaka dayaxa waa tii la gaadhay imika muddo dhowr iyo afartan sannadood ka hor ahayd lagu degay laga soo noqday marka waxa weeye marka la leeyahay diin islaamka iyo cilmigan wax ma ka dhexeeya waxa weeye kitaabka qur-aanka kariimka ilaahay soo rogay waa kitaab allahi almaqru waa kaa la akriyayo kitaab kale ayaa jira waa kitaab allahi almanduur kaa la arkayo ama la eegayo ama la jeedaalinayo ama laga baaraandhegayo cilmi baadhkiisa yani qofba meel taagtu ha dhigtee ee lagu dadaalayo oo ah uunka iyo kownka aynu ku noolnahay diraasadiisa waxa weeye xidhiirka ka dhexeeya labadaba labada kitaaba dee midna ilaahay baa soo rogay midna ilaahay baa abuuray labaduba xagga alle ayay u noqonayaan xidhiirka ka dhexeeya kaa weeye